asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falanqaynta wararka ah oo ah baraan subax walba hadalna kala dhegaysta marka laga reebo subaxnimo jimcaha
soomaaliya xukuumad walbaa ee timaada waxay raadinaysaa xal xalse ma imaanayo intaan la helin xaq wadajirkeennu waa xal iyo xuquuq
mar kale subax wanaagsan saaxiibada dhegaystanayo waa axad taariikhda ku aasaysan tahay koob iyo tobanka bisha koowaad ee janawari sannada labaatan labaatan qodobada saaka ee barnaamijka falaqaynta wararka aan kusoo qaada doona waxaa qayb ka noqon doon ciidan la sheegay in qaab qabeel lagu soo xulay xiisad ka dhalatay ayaa maalmahan ka taagan magaalada baardheere ee gobolka gedo ee maamulka jubbaland waxaan idiin soo koobi doonaa wararka ugu dambeeyay ee xaaladda magaalada baardheere qodobada kale barnaamijka falaqaynta wararka saaka ku dhagaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona maamulka magaalada ceelbuur ee gobolkan galguduud ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwada militariga in howlgal xooggan ay ka sameeyeen deegaana hoosyimaada magaalada ceelbuur oo al-shabaab ay ka arrimayaan faahfaahin arrintaas ku saabsan ayaa barnaamijka falaqaynta wararka saaka idinkugu soo gudbi doonaa maamulka hirshabeelle ayaa amara cus duldhiga dadka banaanbax aan la ogeyn ka sameeya magaalada boloberd ee gobolka hiiraan hirshabeelle ee u banaanbaxa dadka wasaaradda arrimaha gudaha xilka ay ka qaado faahfaahin arrintaas ku saabsan ayaa barnaamijka falaqaynta wararka saaka aad ku dhagaysan doontiin warar kala duwan ayaa kasoo baxaya howlgal xoogan oo lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo ka dhaca duleedka magaalada balxawe ee gobolka godo ee jubbaland waxaan idiin soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan sidoo kale dhimashay dhaawac xoog leh ayaa ka dhashay howlgal ciidanka jubbaland iyo kuwa milatariga soomaaliya ay ka sameeyeen duleedka magaalada kismaayo caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal howlgalkaasi ciidamada dowladda federaalka ay ka sameeyeen duleedka magaalada kismaayo caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland qodobada kale barnaamijka falaqaynta wararka saaka aad ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa xaafiiskiisa kulan kula qaatay wakiilka qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya kulankaasi wuxuu ahaa mid xasaasi ah loogana hadlay arrimo badan oo qayb ay ka tahay dhismaha galmudug faafaan ku saabsan ayaa barnaamijka falaqaynta wararka saaka aad ku dhegaysan doonteen ku dhowaad boqol dhallinyaraha kuna xirnaa waddanka sacuudi carabiya ayaa maantay saaka waa berigii hore waxaa laga soo dejiyey magaalada caasimada ah ee muqdisho xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka qayb galay waxaan idiin sugubi doonaa saaxiibayaal ammaan loo jeeshay dowladda federaalka iyo sidoo kale ee dhallinyartaasi waana loo jeeshay ayaan barnaamijka falaqaynta wararka saakaad ku dhagaysan doontiin qodobadaas inagu soo korinta barnaamijka ugu jirno ayaa saaka maqli doontaan xubinta aad ku xiisaha badnada ee kalamaan qaybaha dambe ee saaka barnaamijka falaqaynta horarkana waxaad ku dhegaysan doonteen heesta
ma dugowde taariikhdii dura tii doraad ee maxaan diidno dabka loo shiday dilmigii dhacay dib iloo saxo daacaduma kicin mad ku dayashiyo ka sii daranba loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonnee
damambuulkiyo damacooniya iska daayo iska daayo dadka lamida dadka
habeenta iyo diyaarinta barnaamijka falaqaynta horarka saaka anigo xasan saaxiibkii cumar axmed ibraahim saxiifa iyo barnaamijka farsaminaya waa mar kale iyo barnaamijka falaqaynta wararka kula wanaagsanana saaxiibayaal kusoo dhawo barnaamijka dhan waxaan ku bilaabayaa deegaanada jubbaland si gaara magaalada kismaayo caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland duleedkeeda ciidamada milatariga soomaaliya oo gar milatari kelaya ciidamada daraawiishda maamulka jubbaland ayaa xalay waxaa howlgallo xoogan ay ka sameeyeen duleedka magaalada kismaayo caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland deegaankan ay howlgalka sameynaya wuxuu hoostiga deegaan lerebaarsa gudin oo qiyaastii sagaashan kilomitr dhanka bari kaga beegan magaalada kismaayo ee jubbaland waxaana halkaasi howlgalkaasi ciidamada dowladda ay ka sameeyeen dagaal ay kula galeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab khasaare isku jira dhimashihii dhaawac ayaa ka dhashay ee dagaalkaasi ciidamada dowladda iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ku dhex maray duleedka magaalada kismaayo caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland afyeenka wasaaradda amniga maamulka jubbaland ayaan ka wareystay bal xaalad ugu dambeeyey iyo khasaaraha guud ee ka dhashay ee howlgalka ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa jubbaland ay ka sameeyeen duleedka magaalada kismaayo caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland ciidamada dowlad goboleedka jubbaland ee daraawiishta qaybta galbeedka magaalada kismaayo deegaanka cabdilli birool ayaa shalay waxay sameeyeen ilaa iyo saaka howlgallo ka dhana kooxaha sharwadiyaasha ah waxay halkaa ay ku burburiyeen dhagar ay maleegayeen kooxaha waxay dileen afar ka mid ah kooxihii khawaarij ahaa waxayna gacanta kusoo dhigeen mid ka mid ah dhagarqabayaashii kooxaha khawaarij ahaa deegaanka howlgalka toos ugu dhacay wuxuu ahaa erida cabdilbirool ayuu ahaa yaaq bishaare iyo tuulooyinka halka ayuu ahaa ilaa iyo afartan kilomitr oo square camal ay howlgaladii ilaa ay shalay ka socdeen ciidamaha bameel ay aadayeen kooxaa meeshii lagu sheego tobankii barkii ayaa goob ay dhagar ku maleegayeen bay ciidamada weerareen waxay ku dileen afar waxayna nolosha kusoo qabteen mid ka mid ah kooxihii halkaa kusugnaa dhagarqabayaasha ka mid ah ha walaal waa runta askari dee marba hadduu dagaal gale in dhimashiidu diyaarsan yahay waa xaqiiq laakiin ciidamada wax khasaara oo soo gaari ma jirin dagaalka kulana dagaal qorshaysan kooxaha waxay ku sugnaayeen goob ay ku maleegayeen dhagarta shacabka alxamdulilah si marka fudud ayay ciidamada howlgal ku sameeyeen wax khasaaro oo kasoo gaarayna ma jiro walaal howlgalka dee howlgal qorshaysan buu ahaa goob ay kooxaha ku dhumaalaysanayeen ayay markii hore ama ay dhagar ku maleegayaan ayuu ujeedka ahaa laakiin ciidamada weli howlgalkii ayay ku jiraan sifeen ayay ku jiraan erid ayad aheyd firxaskii kooxaha ayay deegaanka ka sifeynay hadduu ilaahay
afyeenka wasaaradda amniga maamulka jubbaland ayaa kaasi ahaa faafeen ka bixinayay howlgal ciidamada dowladda federaalka ee kuwa jubbaland ay ka sameeyaan duulaadka magaalada kismaayo ee jubbaland barnaamijka falaqeynta wararka ayaa dhegeysanaysaan radio canaha oo la socotaan waxaa markaan aadayaa duulaadka magaalada balxaawo ee gobolka godo ee maamulka jubbaland warar kala duwan ayaa kasoo baxay howlgal qorshaysan oo ciidamada militariga soomaaliya ay ka fuliyeen meel qiyaastii soddon kilomitr u jirta magaalada badaxaawo ee gobolka gedo oo maamulka jubbaland halkaas oo fariisan ay u ahayd xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab mas-uul ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya oo ku sugan duleedka magaalada badaxaawo ee gobolka gedo ee jubbaland oo la hadla radio cadaado waxbafaan uu ka baxshay howlgal xoogan oo ciidamada militariga soomaaliya halkaas ay ka sameeyeen wuxuuna sheegay in halkaasi lagu dilay horjoogayaal iyo ciidamo ka tirsan ururka al-shabaab ee halkaasi farisanka u ahaa walaal waa waan iskuba waan isgarabsanaa markii hadda howlgal la aadahay waa isla soconaayo markii aan howlgal u baxno way ka cararayaan markii aan howlgalka ka soo ka imaanana way imaanayaan wax wax yaroo sasaawaadka qaada moogi ciidamo kale oo hadda uun loo soo jeeda male ha ha ha way jiraan laba amiir baa ku dhimatay duqeyn aan ku duqeyn gurdambow adiga ciidamada balaxa meel afartan kilomitr u jirtay annagana noo jirto jeesan iyo dhowr kilomitr waxaan kaga qabanaynay dadka shacabka ayax iyo iyagaa iskugu darsamay maadaama dadkii shacabka ay soo barakaceen oo howlgallada sideeda ku saabsan yaha waa ka kaajinay oo oo si fican baan yan waxigii tuulooyinka degme degmada nawaxigeeda aan soo aan iska wada howgal ha ha ha ha waa ka qabanay dadka hore bay u dhamaysteen waxa weye fikadoo la gaarin bayba sii gurtaan ha ha guulo waa ka gaarnay guulo waa ka gaarnay oo nawaxiga way ka way ka carareen ilaa iyo cosqurun iyo tuulada la yidhaahdo dhaso ilaa iyo buusaar agagaarkan adiga waaxiga degmada ceel wareega
barnaamijka falqeynta wararka ay dhegeysanaysaan radio codanaha oo la socotaan galmudug ayaa markaan dib ugu soo laabanaya deegaano hoostaga magaalada ceelbuur oo in ka badan toban sana ay gacanta ku hayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada militariga soomaaliya si gaara qeybta kow iyo labaatan ee ka howlgasha deegaanada galmudug ayaa howlgallo xoogan ka sameeyey waxaana halkaasi la sheegay in ay al-shabaab ay ka saareen maamulka degmada ceelbuur ee galgudud si gaara guddoomiyaha oo la hadla warbaahin ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay howlgallo xoogan ay ka sameeyeen ee deegaano hoostaga degmada ceelbuur ee galgudud waxaana qorshaha howlgalkaas ahaa sida warar kala duwan nagu soo gaareen sheegayna guddoomiyuhu in sida al-shabaab looga saari lahaa ceelbuur iyo deegaanada ku dhadhow oo muddo badan al-shabaab ay ka arriminayeen hadda howlgalladu insha allahu tacaala waa sida ay u bilowdeen waa socon doonaan ciidanka ilaahay hadeerna waxa uu la raadinayay meelaha ay ku sugan yihiina la raadinayo raadgoob un baa lahay maahan hadda meela oo meelaha la tegay meela hadda ay taagnaayeen ama ay joogeen midna ma ahayn maya ciidanka ma sooba laaban mana soo laaban doonaan insha allahu tacala hore usii socon doonaan inay aaga hore usii socdaana la rajaynaynaa ciidanka ilaahay shaqo ciidan horta waxaa weeye inaan la dhihi karin adiga waa dareensan tahay xilligaasa meel heble la tegayaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan mar dhow ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inaan mar dhow hadduu ilaahay idmo aan ceelbuur xaray doona hadduu ilaahay idmo iyo caadaar iyo xardheere idanka ilaahay shacabka waxaan baa ugu dirayaa inay meel kasta oo ay joogaan u diyaar garoobaan soo dhaweynta dowladda soomaaliya iyo ciidanka maxaan kuu sheegaa qaybihiisa kala duwana qalabka sida kuna sii talagalaan meel walba oo cadowgu ku dhuumaalaysanayo ama raadkiisa ku jirana ay usoo bandhigaan ciidamada si ay guusha loo gaaro hadduu ilaahay nula shaqeeyaan ciidankasi dowladda soomaaliya in la shaqeeyaan aada ugu baaqayaa saraakiisha amniga ee si gaara taliyaha qaybta kulaatanaad ee milatariga soomaaliya jenaraal cabdulaahi cabdicasiis cabdulaahi qoojada gaare wuxuu horey u sheegay in howlgal ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ka sameyn doonaan deegaanada galmudug oo uu sheegay in deegaankaasi ay yihiin kuwa al-shabaab hadda galmudug uga sooyin islamarkaasna galmudug dhammaan shabaab laga safayn doono barnaamijka falqeynta wararka ee dhegeysanaysaa radio aanaha la socotaan ku dhawaad boqol dhalinyaro ah oo ku xirnaa waddanka sacuudi carabiya islamarkaasna loo haystay falal burcaabadeednimo iyo dambiyo kale ayaa saaka aroortii hore waxaa laga soo dejiyay garoonka adacadde ee magaalada caasimada ah muqdisho waxaana ka qaybgelay mas-uuliyiin ka tirsan ee labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya dadkan ayaa waxaa soo daayay islamarkaasna isku xilqaamay dowladda federaalk soomaaliya si gaara wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya oo la sheegay in waqti badan ay ku bixisay sideyntan maxaabiistaasi ku xirnaa ee xabsiyo kala duwan oo ku yaala wadanka sacuudi carabiya soo dhaweynteeda waxaa ka qaybgeliyay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha cadacadda ee magaalada caasimadda ee muqdisho maxamed cumar dalxa oo ka madax xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya qeybna ka ah dadkii maxaabiistan kusoo dhaweeyay garoonka diyaaradaha cadacadde ee muqdisho oo la hadla radio cadaado waxa uu sheegay intan ay tahay wax lagu farxo islamarkaasna dowladda federaalk soomaaliya dalaban ay ku bixi doonto sida loo soo dayi lahaa maxaabiista kale ee ku jira qaar ka mid a xabsida dalalka ee qaliijka iyo sidoo kale wadamo kale oo caalamka ka mid ah wuxuu sheegay in dhalinyarada ku xiran wadamada ee caalamka si gaara qaliijka ay sheegeen in dhibaato badan ay halkaasi ku haysato oo ay u daran tahay xaalad caafimaad iyo dhibaatooyin kale ee halkaasi ay kula soo dariseen wallahi waa wax aada looga naxo oo runtii mar weliba indhaxuma ku ah runtii mujtamaca soomaaliyeed in dhalinyaro oo iyaga shaqo tegay oo hablo iyo wiilal ama dad odayaal ama maaragtay sidaas oo kale maaragtay haween caruur sida ka in laga soo tarxiilo wadamadan maaragtay carbeed gaar ahaan weliba sacuudiga waa isaga si gaara arrintaasi soo noqnoqotay iyadoo weliba dalalka carbeed aan ognahay in badi ay shaqaale ay ka doontaan wadamo badan oo ka tirsan dunida maaragtay aasiya iyo africa wax badanna arrintaasi way soo noqnoqotay dowladda soomaaliyeedna wax badan oo arrintaasi hadda laisdhigi karo waa laga qabtay inkastaba ha ahaatee maanta in dhalinyaro oo runtii soomaaliyeed oo hablo iyo wiilal oo ku dhawaad qol in maaragtay ay kasoo degeen garoonka internationalka ah ee aadan cabdillah ismaan oo sida diyaarada africa maaragtay express waa wax aada runtii lagaga yani runtii calol xumaado maxaa yeelay dhibaatadaas dhalinyarada soomaaliyeed mar weliba ay la kulmaan lagu sheegay ee majafe ee weliba hadda sida aan xog ku helnay ay jiraan shabakad oo asaga ee ragga ee magafaha la leeyahay awal nin keliya oo loo haystay ee libyani koox u samaysay bal hadda xiriir kale ee iyaga isku xira oo meel weliba ee wax laga soo tahriibiya oo asaga gacanta marka loo geliya kuwa qaar ee iyaga sida halkaa marka looga tahriibiya inay toos wadamada ay usii socdaan la geenay u haysto balse isaga marka lagu sim gorgortan iyo markaa iyo wixii ayaga ay rabaan iyo ayagoo dadka maqashiiya wax runtii ee xanuujiya oo si lacagtaasi ay ugu maaragtay u nuglaadaan inay dhiibaan familkooda iyo falalka ee ay ka sameeyaan runtii intaasi aan indhaha iyo dhegaha aanan aragooda iyo maqalkooda u roonayn
rofeor maxamed cumar dalxa oo ka madax xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyo kaas ahaa oo dareenkaasi la wadaagayay oo ku dhawaad boqol dhalinyaro ah oo dowladda federaalk soomaaliya ay kasoo deysay xabsi ku yaalla wadanka sacuudi carabiya islamarkaasna saaki waa berigii hore la keenay magaalada caasimaddahi muqdisho qayb gudoomiye barnamijka falaqeynta wararka ayaa soo gaaray magaalada baardheer ee gobolka gudaha jubbaland ayaa markan aadiya waxaa maalmahan magaaladaas ka taagnay xiisad ka dhalatay ciidan la sheegay in uu hab qabiil ku saabsan uu kusoo xulay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo islamarkaasna ahaa dhalinyarada bajaajileyda degmada baardheel ee gobolka gudaha jubbaland ayaana halkaasi dowladda federaalk soomaaliya u geystay loolan sida ay ula geelilahayd maamulka jubbaland oo ka arrimiya deegaanada jubbaland si gaara gobolkaasi godo maamulka magaalada baardheer ee gobolka gudaha jubbaland oo lahadla warbaahinta waxay sheegeen arrintan ay tahay dhibaato islamarkaasna qalqal amni ay noqon karto ciidankan maantay ciidankan lagu soo daabalay baardheer islamarkaasna ay tahay mid qaabileed oo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya qorshe gooniyaha uu ka dabacsan yahay ee ciidankan uu keenay degmada baardheer ee gobolka guud ee jubbaland oo hadda marka dowladda federaalka ciidankii baardheer laga kaxeeyo bajaadbeyd ku shaqaysan jira oo waxa weyan baardheer muqdisho lagu soo tababaray yuu hadda ciidan federaal kasoo dhigin oo haddana uu degmada keenay marka ciidan qabiil ah oo degmada lagu qabsanayo ciidanka dowladda federaalkana uu joogo shan sanana uu guddoomiye ka ahaa arrintaas marka waxay u egtahay beel beel in lagu kicinayo marka waxaa looga dhigaa dowladda federaalka wixii halkaas ka dhaca mas-uuliyadda waxay iska hataa ra-iisul wasaaraha male wadkana saasaad u dhigaysa hataa ra-iisul wasaaraha male waxaa iskale madaxweyneha ma garan ciidanka loola soo diri ma aha ciidan dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha ma oga taliyaha xooga ma oga wasiirka gaashaandhiga ma oga waa madaxweynaha iyo ninka kulolol la yidhaahdo iyo marka taliyahan isugudda ku shirageen annaga cilm waxa noogu imaadi jirin oon annaga soo badbaadino shabaabki labada sana goolka ugu jiriy way ciidan jifooy soo aruuriyeen way ma garat haddii oo ay dhacdo ciidankan magaalada shalay diyaaradaha lagu keenay iyo waftiga wuxuu kacay oon annaga garanayno oo halkan ka tegay ay doonayaan inay baardheer dib u qabsadaan ciidanka dowladda federaalka oo jooga wuu qaybsamayaa qaasna qabiilkaasuu raacaya kana qabiilkaasuu raacayaa xabad baa halkaas ka bilaabanaysa kadib magaalada waxaa qabsan doonaa hadday barnaamijkaas la joojiyeen nimanka cadowga ahaa barnaamijka falaqeynta wararka ay dhegeysanaysaa redio canaha la socotaan saaxiibil qayb u dambeeya barnaamijka ee soo gara aad kusoo dhawaataan kalamaan
in loox baa lagu dhigaa macbuud waa eebbahey mowd waa kii loo dhintaa maral ruuxuu hayaa muraalkii uma dhisni e mankiyo qalbigu maduxu way guban hayaa ninkii kala waxaan lahaa soomaalay maan le'ey madaxatii ka adagey meeluu aadmigu maraba mid cad iyo duul madow muslin iyo gaal intaba musuq laga mayrtay shalay midii lagu moosayey ninkii kala waxaan lahaa dadkan gabyaaga aan qaato bilaa ka joogna maantale masaareeya noo timid allahayow nafsaareeya maxaa goorta ii suray aan maqli jiray beriga ma waxaad kaanteen oyaalaow iyo saar war waxaan maqli jiray haddii burur kaa dhab yahay bilaawaha dhiig u yeel marka maanta ma rag saar hayaa yimid war looleey geeley ayaa geedka ku kulmay arooda ugaarhatadiin intay ku dambaysaad ku ilowdeen aryaada abwaan maxasaal cali cumar wuxuu yidhi albaab qura hadduu dawladdii yahay adeegeedu irid kale haddii aan lahayn shaqana loo aadin haddaan kenya ka irdhaysannahay carabna eedownay orgiiyo haddaan dibin lahayn dalaan u iibgeyno dhaqaalihiina ubad uu watiyo urursadeen beyle ayax iyo abeesaa la duban amase uun rayse dhulka waxa abaaboo dhan baa la eriyan doonaaye haddaan eebbahay dhinac u bixin eeyahaa sigan aryaada wuxuu yidhi sheekh axmed masafaalow hadda ka hor allah u naxariiste ey haddaan anfaqayga siiyow eray la roogsada meel agtayda ogow islaamnimadaydu waa been ilaah agtiina wax iima yaallaan eegan eewoytan laga anfaga ilaahay kadalay kugu gaaradohaye wanimayaw hey abdi u s a maa raashin noo keentay war anna waxaan ku dari lahaa nimanyow af lama daabiliye hadalkiyo duuban haddii aan duqayntiiyo dilkaba geela laga daynin istureyli aan doonaynaa inaan ku duulla eebaagow gulufkaas anigu waa ku jiraa sababtoo ah guuraa hadda ka hor wuxuu yidhi geel iyo gammaan faras ayay gobi ku faantaahay waxaa guna rabbina gees marshoon garan wanaaggiisa nimankaas gumaadaaya iyo geeshka weeraray wartiisaba daryeelaa mid kale waxtaartee geelii nibaa cidlaayoo meelahan ku dayacana maadkiinna dhaqataan horaa waxaa loo yidhi musbax mininka ubaha makaandadoo maloomaago war geelaan israeliya iska dhammaynaysa may maxaawana noo siisa horaa waxaa loo yidhi geel kuul maxaska kasaa kurtunkaska rugtaaye argeelilay waryayiin dheega geeliyo goofaa kogtabe madaasa geel islaameed hamadaayan geelo gulaalo gumbululux aryaadhaha tanya shalay hal ceel rorogtayoon cunin cantoob cawsa ee ciifa geed loogu xidha ciil wax la eg maarag ah hore abwaan u yidhi waxaan maqli jiray geeley geela waa wada jirtaa waana kala jirtaa waxaan kaloo maqli jiray gacmo geel jira hoosaa loo dhaqaa warnimayahow doofaarka dalkeenna jooga inta kaxayno qaadna astareeliya geelaan uga soo bedelanno yaa ku yidhi doofaarkan waa la nacay marka war dalkan wax jooga waa la nacay ma jiraan waroodu mar dhaweydna aygaad xalaalaynaysa imakana doofaarkaad u doodaysaa see wax kaayi hooy lama good leh idinkala ma dhihi jirinoo waxaan doofaar waaye geela markuu daraaran yahay laba nin dugtaaye laba nin dugtaaye laba nin dugtaa aan maqli jiray dadna waa iska toogtoogahayaan waa yaab weligay ma maqal geel la duugaayo galow geel furay gaari ma haye ha ka daba fulo yo dheegi jari warwar ma haysaane madaxweyne asayid axmed madoobe war la yaab luu sheegay wuxuu yidhi al-shabaab filnamaanta horarka layidhaaho maraykanka ay fiirsadaan kadibna magaalada muqdisho madaxtooyada horteeday ku jilaan dowladduna waa daawataa annaguna waxaan ka sugaynaa inay jubbada dhexe iyo jubbada hoose ka xoreeyaan alla kala foga war haddama waxaad leedihiin shabaab filimadii hollywoodku muqdisho ku jilaa dowladduna may filimada agshinka fiirsato war cali shan iyo tobanba wuxuu yidhi nin halaagiisoo biyo ogaa harag wixii duubmay inuu maanta heella u tumaa waa halkumataa leh dadkan holi cumaray dowladdii lagu hallaynayey hanjabaad markii laga rabiya howlgal iyo weerar hanka shacabku ma ahayn inay hawsta tiriyaan war calijeebku jir waa fahanay cali shan iyo toban jir ma hollywoodku ka mid yahay aryaadhaha kale maanay arrin lagu farxaa lamadan toddobaad dig soo tiri ma sharcigii doorashada la ansixiyey ma somalilan baa ictiraafkii la siiyey ma galmudugaa madaxweyne ku heshiisay war madaxweyne farmaajo ma hargeysa tagay ma bulaburta go'doonkii laga qaaday baydhawo ay hayae amoole erey aryaadaha hayga dhex gelina anaa warka idiin wadee i dhegaysta dhallinyarada gobolka banaadir waxay bilaabeen qur-aan akhris iyo allabari ajir iyo xasanaad allah ka siiyo waxay dhaheen dhibaatadaa nugu raagtay in ilaahay loo naqda maahina xal kale ma le wareedhaa ummaddii wareertaba ilaahay daba u soo bixiyaaye dhallinyaradaas allah nooga dhigo annagana aryaada dhallinyaradu qur-aan akhrisay bilaabeene horta kalamaanay xaad akhrisiinoo qayladhaanka ahayd kalamaan laba jusay ku lahayd waana soo akhriyeen war lankoota kahor mayleeray aliyow jinnaw dhoobay inkadhimatoy dhoobay akadhimadiibu warkoowu ari reer kalmaan hoobuna enna dadkii qur-aanka akriya hooba shaagi shaagni kamida enna tawxiidka haynee taqwada iyo tasbiixda waa tirsagaynaa tiirkeen towbada waaye wixii corooluhu gabeen ayay dhallinyaradu garatay maanta waxaan maqli jiray minii la yaaba yaasiinka yasiinka yaasinka yaasinka mini la yaabo yaasinka
albakriya alif wax male idaaja iyo alcaan aayad badan baan akhrino islaam baan nahay annaga inuu eebbahay aqbalo waa inaan aamin dhahnaa
arwar mahaytana galmudugoo warsiin ku haya ay dhegaynsada xildhibaanadii galmudug walha huli waana wal dhaariya la eri war awalba horay ahaayeena waa la soo xulay dheh madwiine haafnamay ba eray iddi xildhibaanada galmudug inisiyenti tallaabo sharci baa laga qaadayaa sababtoo ee walayo suubean sharci daruway waana musuq musugu wari ileen xaafna waa xaaf madaxweyne waa xaaf miyaa laga wadaa ileen xaafna waa xaaf qaraabtaana waa xaaf warmada isaaqow galmudug godob ha ka gelin koonfur galbeed xildhibaanada waa lagu soo daray ha ali ali doonimayne doonimaynidii fadaana fadaana ilaah ka dari maaha war war ma haysiina xildhibaanada galmudug etoobiyana lagu soo daraa la yidhi nabadoon dhuusmareeb ka hadlina wuxuu yidhi ra'iisul wasaare khayre xildhibaanadeeni qaar ka mid a wuxuu siiyey safiirka etoobiya u joogo war galmudug goormay kanada noqotay gaadha inay dhalasho bixiso war baarlamaanka galmudug madaxweyne xaafi xildhibaan sharafeed ma ka hela oo taas maxaa u diidaya xasan shiikhba waa xildhibaan sharafeed federaalka war war ma haysiine ninka shabaabkii dadka muqdisho kuleynaya madaxda u ahaa oo maxamed xaajilo lahaa iyo ilka casirka magac dheeraa horta wuxuu ahaa macallin ingiriis weer eri ku jirana waa ahay war weer ayuu ka badanoo dhigi jiray ay dhegayso nabad sugidda waxaa la sheegay asagoo ilka casa ah ayay ilka casa u dirtay waxayna dhaheen lacagaan ku siinaynaahe ilka casaha magaalada qarribay noo soo gacangeli marka asagoo ilka casa ah ayuu haye ilka casaan soo raadihaa yidhi hayehe ilka casihi ma iskeenyahe sheekadaasoo kale aflaamta hindigaa baan ku daawan jiray war filinka hindigaa qudhiisa asagoo jilaya ayaa lagu qabtay war ilka casi wuxuu yidhi soomaalida damiirkii waa ka dhintay markaan wax dilayna waa iska yaacayeen xataa kuun fiirinaya inuu yidhi meeshaan wax ku dilnana inaan galabtii dambe aan soo laaban anshaha ku caweyna u yidhi waxna fahmaayana ma jiraanuu yidhi war anigu waxaan warkiisa la yaabay wuxuu yidhi masaajid waa beri ku yaalla oo xarunta degmada u dhow ayaan rabnay wadaadku dukanaya inaan dilno waxaan ka baqnay ciidankii jagboyntigii degmada horteeda joogay laba dhagaxaan ku kala tuurnay oo yidhi xabadahana waanu hoos gelinay wadaadkii xabada waa maqli jiraye dhagxuhuna hay ahaayeen ba magacmadu waay
arooda aniga ninkaan sheekadiis markaan dhegaystay diin iyo dadnimo inasraad ku lahaynaan ogaaday adeerkay oon gurigiisa ku noolaayaan shan sano gaadgaadaayaan sidhi ilka kana markii dambena waxaa sidhi xilligii ramadaankaan tirada ku buuxsaan ka faa'iidaystay oon taraawiixda ku gaaday war ninka aynu safayoobeen waxaan ku ogaaday laba kun iyo lix iyo tobankii ninuu dilay ayuu wuxuu leeyahay hal sano ka hor inay ahayd aan u malaynaya waa sakhraanba war waxaan la yaabay wuxuu yidhi ilmaha wax dila annagu xamaraan ku tababarnaa kowna canuga tababarka waxaa looga bilaabaa qofka waa kuu dhigahay dhammaystiraa la yidhaa micnaha waa kuu dhaawacaahe adigu dilka dhammaystir waay war waxaa la yidhi bahya reer baawar iyo awood qola ku boobayso bulshaan nahay kooxuhu rafaad badan u geysteene uma baahnin been iyo hoggaan boqol wajiila warwar ma haysaane eeraan eeraan eed culus baa ku soo baxday ma soomaaliya ciidamo soo dirtay eeran eeran leenti isku karaw ameerikaan ma ku qoslahe ma soomaaliya ka codsatay in xiriirkii la soo celiyo ma qaraxyadii muqdisho ka dhahay qiratay ma sacuudiga ay la heshiisay waa dad waalan baa tihiinayna dhegaysta diyaaraddii yukrain oo boqol iyo siddeetanka qofi ay ku dhimatay gantaalaan maraykanka u wadnay baa ku dhacay bay tidhi armadwiinagii jiimkoonkiin laraayay wowoyigu kuuriya walah dhumaya madilahay runtiisa hayditanga mala dareensanaaye aryaadhaha ayaamahan iiraan iyo ameerikaanba isgaadgaadaa ka dhexeey ee iiraan dayuuradda yukrain xay ka rabtoy u qarxisa haddayse qarxisa shib iskama dhahdo inkirayba ku socotee inkir waayo iskama dhahdo iiraan iyo ameerikan ayaantaa weeska argutan iiraan iyo ameerikan ayaanta weeska argutan haye warwar ma haysaana xeeryahayaa buntland wuxuu yidhi sagaashan gabdhood baa sannadkii la soo dhaafay buntland lagu kufsaday nugaalaana ugu badan uu yidhi marka waxaan la yaabanahay nimankaan wax kufsanayaan miyaysan damiir lahayn war guurkale kagaaliyo iyo kaaleh arooda kuwa wax dilaama ayaguba damiir leh aryaadhaha gacan ku dhiigle iyo wax ku dhiig lahay isu kaa dhaamaan warwar ma haysiine shalay adoo aroos wadareedaa dhaxay hambali wadareedna waa dhaxday war nabadi nololaa guur wadareedkii sheentay warwar ma haysiine qaramada midoobe soomaaliya codkuma leh baa la yidhi weliba keligeed maahana lix waddan oo kalaa lagu daray marka maanta wixii ka dambeeya soomaaliya iyo somalilan way isku mid war cod sharci aysan lahayn soomaaliya cod siyaasiya waa ku leedaha qaramada midoobe waxaa laga rabaana waa qaaraankii sanadkii wax kale maaha waan annagoo somalilaana bixinayna lacagta lagu leeyahay dii booska soomaaliyana galayna war sanduuqii bayli uu sheegay waa buuxa uu dhahay qaramada madoobe afashishay lacagtii kursi waa bixin wey aryaadhaha qaaraankii qabiilkaygan bixi waaye ku kalaha idila soo durdurina naga tag war qaaraanka qarankaa ka muhiimsanka qabiilka walaa way daynacafintii qaaraankaasaa ku jira
meelay lacagta betroolka wanaga taga qaanu haydan gashe wanaga tag keligaa ku gashay hay cunin ciridka ha lagaa toobe
way mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan barnaamijka falaqaynta wararka intaas ayuu saa ku dhan yahay waxaan kaga tegay heystii bilowga barnaamijka ida ballanqeetan intaan barnaamijka mid lacaynaan dib ugu kulmi doono subax wanaagsan saaxiibiya
dilmigii dhacay dib iloo saxo daacaduma kicin mad ku dayashiyo kasii daran baa loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonnee damamburkiyo damacooniya iska dayo iska dayo dad kala noqo dadka
madugowde taariikhdii dura tii doraad eeg maxaan diidno dabka loo shiday dulmigii dhacay dib in loo saxo daacaduma kicin mad ku dayashiyo kasii daran baa loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonnee
damamburkiyo damacooniya iska dayo iska dayo dadka la noqo dadka
soomaaloodada dawlad weyna dumbuq dhacayiyo
dagaal joogsado daranyadiyo diifta laga baxo dalkan googo'ay dadkan kala tegay dareen kala galay ee dawada raba aynu doonee
damambolkiyo damagooniya iska dayo iska dayo dadka la mid noqo dadka
soomaaloodada dawlad weyna dumbuqu dhacay iyo dagaal joogsado daranyadiyo diifta laga baxo dalkan googo'ay dadkan kala tegay dareen kala galay ee dawada raba aynu doonee
damambolkiyo damagooniya iska dayo iska dayo dadka la mid noqo dadka
dadka dhaxaye dalkan baaba'ay dal shisheeya dibada ha tegay kuwa daranyada dugsa waaye dadaal orodkii doonya ha u koray een dib loo arag isku duubo waa duryadii dadka soomaal kuwa durintiyo dugaaguma cunay
damambolkiyo damagooniya iska dayo iska dayo dadka la mid noqo dadka
dadka qaxaye dalkan baaba'ay dal shisheeya dibada ha tegay kuwa daranyada dugsa waaye dadaal orodkii doonya ha u koray een dib loo arag isku duubo waa duryadii dadka soomaal kuwa durintiyo dugaaguma cunay
damambolkiyo damagooniya iska dayo iska dayo dadka la mid noqo